wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi oo ku saabsan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen hay-adaha maamulkaasi iyo mas-uuliyiinta degmooyinka jubbaland kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi xubno ka socday qaar ka mid ah degmooyinka jubbaland iyo madax ka mid ah hay-adaha kulanka uu quseeyey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay intergovernmental relations ku saabsan yahay annaga arrimaha gudaha waxaa weeye waxyaalo badan oo dhinaca governancega ah baa nagula jira marka discussion ku saabsan sidii ay dowladda u wada shaqayn lahayd iyo khaasatan dhinaca degmooyinka iyo khilaaf xalinta iyo hay-adaha dowladda siday u wada shaqayn lahaayeen iyo wasaaradda ula shaqayn lahayd iyo degmooyinka ila annaga degmooyinka maamulkooda nagu xidhiira way ogtihiin inay iska xasaasi iska yihiin arrimahooda ayaa nagu xidhiira marka arrinkaasu ku saabsan yahay marka insha allah marka waxaan rajaynaynaa inay wuu soconayaa waxaan umana saddex bilood mid baa jira marka inay dadka halkan un hadda hay-adaha dowladda ka socda inay nagala soo qayb galaan abdullahi ismaan rajaynaynaa oo mar walba aad haysaan magacyadooda ay nagala soo qayb galaan marka wixii sida caadiga ahayd markii la qabanayo kulamada nooca kaleeta oo akhbaarihii laisku weydaarsanay unbaa haddana laisku weydaarsan doonaa abdullahi idmo kulankan ayaa door ka qaadanaya horumarinta wada shaqaynta hay-adaha maamulkaasi si bulshada loogu qabto adeegyada ay u baahan yihiin